adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
redio simba simba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxe raadiyaha simbo waxyaabaha ad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare kala duwan geesta oo ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ayaa la sheegay inuu boobay dhul ay lahaayeen ciidanka badda soomaaliyeed carti xoogan ayaa saaka laga qabaa dagaal qaraar oo ka qarxa deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dariska ciidanka xoogga dalka ayaa walaa xoogan ka muujiyey boob la sheegay in madaxda ugu sarraysa dalka ay ku hayaan ciidamada xoogga dalka dhulkooda kulamo looga hadlayo habsamo socodka doorashada golaha shacabka ah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay doorashada kuraas ka mida golaha shacabka ayaa lagu wadaa in isbuucyada soo aadan lagu qabto magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka jubbaland xoogaga al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka daynunay ee gobolka baay xukuumadda soomaaliya ayaa si adag uga hadashay boobdhuleed lagu eedeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya dabley hubeysan ayaa askari ka tirsan ciidamada dowladda ku dishay degmada hodan ee gobolka banaadir bila soomaaliya ayaa la sheegay in faragelin qaawan ay ku hayso doorashooyin ka socda qaar ka mida dowlad goboleedyada dalka maamulka degmada gurceel ayaa lagu eedeeyey inay bixinayaan amarka ay ciidamada ay- dowladda ay ku la- laynayaan shacab ka soo jeeda gobolka hiiraan qaar ka mida hogaanka siyaasadeed ee dalka ayaa welwel ka muujiya hanaanka xilligan ay u socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya xiisad ka dhalatay qafaalashada ciidamo ka kala tirsan puntland iyo b s f ayaa maanta ka taagan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ayaa qaati ka taagan dhalinyaro hubeysan oo dhibaato ba'an ku haysa shacabka degmadaasi weerar dhowr jiha ayaa lagu qaaday fariisin ciidamada kenyaatiga ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha waa shubjubada hoose wararka dibadda subaxnimadkan simbe idiin haysana waxaa ka mid ah hogaamiyaha t b l f ayaa ciidamadiisa ku amray inay ka laabtaan gudaha gobolka tigreega iyo in ka badan sagaashan qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay waqooyiga hit
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarka iyo isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
talaado koob iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sanadka labaatan koob iyo labaatan kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkan iyagii oo fidsan faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare kala duwan geysta oo ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegaya in xalay xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen gudaha magaalada baydhabo ee gobolka bay wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in weerarku ahaa mid waa la sheegay inuu ahaa dhowr jiho islamarkaana lagu qaaday saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya lama sheegin ilaa hadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu jiro dhaawac soo gaaray dadka shacabka iyo weliba ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed ee soomaaliya iyo xubno ka tirsan al-shabaab oo la sheegay inuu dhex maray rasaas hubinta kuwaasoo la sheegay inuu cabaar socday wararku waxay tilmaamayaan in dagaalku uu qaatay saacado islamarkaana la sheegay in labada dhinac uu khasaare kala duwan soo gaareen dhinaca al-shabaab warada banahoodii internetka ay ku baahiyeen ayay ku sheegeen in weerar dhowr jiha ay ku qaadeen fariisimo ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya laamaha ammaanka gudaha magaalada baydhabo weliba aysan ka hadlin dagaalka waxayna xilligan lagu guda jiraa sida la sheegay baaritaano rasmi ah oo lagu ogaanayo khasaaraha rasmiga ka dhashay dagaalkii ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo u dhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo waxaa loo ogsoon yahay in xilligan ay ku sugan yihiin madaxda dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed puntland iyo weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana la sheegay in cabsi xoogan xilligan ay soo wajahday madaxda maadaama la sheegay in bu- gudaha baydhabo xilligan amni darre ay soo fusatay islamarkaana cabsi badan laga qabo in si toosa loo biritaano goobaha ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka waxaana jirta saaka in gudaha ammaanka guud ee magaalada baydhabo aada loo adkeeyey iyadoo xaafadaha kala duwan ee magaalada howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ka soconayo kuwaasoo looga hortegayo falkii xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ayaa la sheegay inuu boobay dhul ay lahaayeen ciidanka badda soomaaliya maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhaleeceyn xoogan ka helaya ra-iisul taliska ciidanka dhulka so- waa ciidanka badda soomaaliyeed taliyo sare oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ahna taliyaha badda soomaaliya ayaa soo jeediyey eedeyn ka dhan ah saraakiil ka tirsan dowladda oo ay damacsan yihiin inay dhistaan dhul ay leeyihiin ciidanka badda soomaaliyeed hadalka taliyaha ciidanka badda sarreeyo guuto jenaraal cabdixamiid maxamed dirir taliyaha ayaa muuqaal ama weliba warbaahinta mar uu la hadlayay waxa uu sheegay in saraakiil sarsare uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble ay doonayaan inay dhistaan dhulka ciidanka badda soomaaliya waxa uu sheegay in dhulka ciidanka loogu talagalay dan shakhsiyeed loo qaatay si loogu dhisto dhul loogu nasto looguna raaxaysto sida uu hadalku dhigay
waxaa nasiib darro ah in ciidankii badda dhulkiisii oo aad u jeeddaan oo loogu talagalay meeshii ay ka dhisan lahaayeen xafiisyada ama aanu halkaan ugu talagalnay in dan shakhsiyadeed lo- loo qaato waxaa dantaa shakhsiga ah oo la rabo in laga dhisto guryo lagu raaxaysto guryo lagu maaragtay een, lagu nasto oo inay hormood u yihiin madaxda qaranka ugu sarraysa waxaa nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka soomaaliyeed ay dhabarjab iyo moorarjab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxdii qaranka ugu sarraysay oo uu ugu horreeyo ra-iisul wasaaraha qaranka maxamed xuseen rooble waxa ayaan darra ah in la hunguriyeeyo hantida maguurtada ah ee u hartay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leenahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax een la aqbali karana maaha in madaxdii dalka ugu sarreysay oo ra'iisul wasaarihii waddanka ugu sarreeyey uu boob rabo inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaana inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka soomaaliyeedba u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaarannay in boob lagu dhisto waxaanan markhaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in mar walba ama laysugu cagajugleeyo ama la yidhaahdo xil baa laga tegayaa ama xil baa laysaga qaadayaa haddaannu hadda ka tegayno xilka waxaannu u dhaarannay inaannu dalka iyo dalka iyo diinta ilaalino
dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ayaa si adag u hadashay in boobdholeed lagu eedeeyay xilligan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo ah wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda howlaha guud ee guryeynta ayaa sheegay in eedeynta taliyaha ciidanka badda ay xilligan ku noqotay madaxda sare ee dalka mid argagaxa waxa uu sheegay in ogaashihiisa dhulka aynun dhul ahayn ciidan waxuuna sheegay in dhulkaasi uu yahay dhul yar oo u dhexeeya xeebta ile iyo safaarada turkiga anugu generaalka ciidamada dalka ugu sarreeyaana etikska ciidanka marka marna ma noqon karto in generaal ama sarkaal sare ama sarkaal ama qof xil ciidan le wuxuu rabo ha ahaaday intuu rabo ha la ekaade uu meediyaha ka eedeeyo madaxda qaranka ee dalka ugu sarreysa taas waa runtii arrin aan aada iyo aada aan uga xumahay ugana cudurdaaranayo dhammaan ummadayda iyo ciidamada qalabka sidaba maxaa dhaca waxna qabta maaha meeshu waa meel dhul yar oo dhowr generaal ay degan yihiin dhul ka dambeeya meel kasii dambeyso wey meeshaa generaaladu degan yihiinna waxay ku degan yihiin dhulka hadda laga hadlayo oo la iga tusay kriibka aad iga tusteen dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar waana bad xeeb waaye maana dhul dhul ahaan u ahaa ma ahayn dhulku wuxuu ku dhammaadaa guriga anigu aan deganahay ayuu ku dhammaadaa dhulka rasmiga waa dhul ka horyaalay xafiiskii taliyaha iyo taliskii ciidanka badda soomaaliyeedna halkaas ayuu ka yaalaa asagoo guri saddex ilaa afar dabaqa dhul weynna haysta ayuu ku yaalaa halkaas deganyay marna ma garan maskaxdeeduna ma qaadan karto in dhul xeeb ah oo muxuu ahaa qashinka ka yimaada badda ka yimaada ilaa jaziiro looga soo shubo xamarweyne shangaani meeshay isugu yimaadeen ahayd in la yidhahdo talis ciidan bad ayuu noqon lahaa maba noqon karo talisna ma noqon karo meel looga soo galana male waxaanu ma waxyaabihii aan kasoo gudubnay wax inoo jeeynaya ma waxa ka dambeeya wax aynaan fahmi karin oo la rabo dalkeennu muddadan xasaasiga ah
hadalkan bashiir goobe ayaa kusoo aadaya iyadoo taliyaha ciidanka badda soomaaliyeed cabdixamiid maxamed dir uu shir jaraa'id uu qabtay ku eedeeyay ra-iisul wasaare rooble in guriraxa uu doonayo inuu ka dhisto dhul ciidamada badda ay leeyihiin islamarkaana xilligan madaxda ugu sarreyso uu sheegay in ay weliba xilligan doonayaan in dana shakhsiyadeed iyo weliba dana gaar ay ku dhistaan dhulka ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka islamarkaana waxa uu xilligan dalbaday inaysan aqbali doonin arrimahaasi madaxda dalkana ay ka waantoobaan falka lidka ku ah dhibaatana ku ah shacabka soomaaliyeed ee xilligan u kacayeen madaxda ugu sarreysa dalka waxaa jirta in xilligan khayladhaanta ugu badan ee loo jeedinayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ku aadan in xilligan uu doonayo in dhul uusan lahayn xilligan uu ka dhisto waxaa sida lagu sheegay qoraal ama weliba shir jaraa-id uu qabtay taliyaha ciidanka badda soomaaliyeed in xilligan ra-iisul wasaare rooble uu doonayo inuu dhisto safaarada turkiga dhul ku dhow oo la sheegay in xilligan ay leeyihiin ciidanka badda soomaaliyeed cabsi xoogan ayaa saake laga qabaa in dagaal qaraar uu ka qarxo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan xilli la sheegay in mas-uuliyiinta maamulka degmada gurceel in ay bixinayaan amar ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ku laynayaan shacab ka soo jeeda gobolka hiiraan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaa saacadii u dambeeyay ka dhacaya dagaallo iyo dilal kala duwan oo u dhexeeya laba aanooyin ah oo kasoo kala jeeda hiiraan iyo galgaduud deegaano hoostaga degmada matbaan si aanna uga fogeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa la sheegay inay inta badan usoo ruqaansadaan ciidamo ka tirsan galmudug oo la sheegay in habbeeleed ay u abaabulan yihiin shalay ugu dambeysay ayay wiil iyo aabihiis ku dileen deegaano hoostaga magaalada beledweyne islamarkaana waxay ka yar toban kilomitir u jiro waxaana la sheegay in dhibaato baan ciidamadaas ay ku hayaan shacabka reer hiiraan waxaa la sheegay in maamulka degmada si toos ay u biritaarayaan dadka reer hiiraan kasoo jeeda islamarkaana aysan u waafaqsanayn habka iyo weliba maamulka ay halkaasi ka dhigsanayaan mid ka mid ah odayaasha gobolka hiiraan oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dirar saacadii u dambeeyay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan isagoona inta badan dhinacaynta u jeediya mas-uuliyiinta maamulada hirshabeelle iyo galmudug oo ku aaday inay ka gaabiyeen sugidda ammaanada ammaanka guud ee deegaanada gobolka hiiraan waxaana uu sheegay awaad ammaanada guud ee gobolada hiiraan iyo galgaduud waxa uu sheegay in maleeshiya hubeysan oo kasoo jeeda gobolka galgaduud ay xilligan inta badan lay ama weliba barakacin ay ku hayso shacab ku dhaqan gobolka hiiraan siiba duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
haddana shalay laba baraad laba ninay dhaawaceen shalay galabtii nin bay dileen saakay haddana laba ninay dileen oo wiil iyo aabiya intaas wey waxa meesha ka dhacay waa wax intaas wax dilayaana waa hal dhinac oo gur'eel ah maya wax laysku hayo gooniyaba maahaba waxani waxa weeye wax weligood dadkan ka dhex socon jiray laakiin hadda ayadoon qoladaanu aan dagaal qabin oo oo intaas nin dagaal qaba waa garan kartaa qabaa'ilka haddii nin la dilo in qolada kalena nin disho waa timaadaa laakiin qoladaanu ayagoon waxba dilin ayaa laba bilood dilka lagu waday hal dhinacowna ka yimid waxaana weeye deegaanka waay waxa oo maarata laysku haystaa oo laleeyahay mataqaanaa dadkan la doonayo in dib looga burjiyo dhulka ay degan yihiin ayay horta ujeedadu tahay oo xaqiiqda ah marka waxaad garan kartaa marka nin aamusan oo maaragtay aan waxba dilin oo kii la dilay aan ka hadlin oo aan nin dilin in la dilo ilaa shan nin oo dhaawaca lix nin oo dhaawaca iyo lix dhimasha ilaa loo geysanayay laba bilood gudahood aan ayagu dhaawac iyo dhimasho midna geysan waa garan kartaa dulmigaasoo meeshuu ka jiro waa dulmi marka gurceel kasoo fulay oo iswato xariiro oo marna reer miyi loo adeejinayo markii dambana in ciidan la adeegsadaba ay tagtayba waaba u eg tahay laakiin waa lala wadaagay waa yimaadeen ciidana gurceel ka yimid midna hiiraan ka yimid midna galgaduud meeshay yimaadeen wiig dhanay joogeen dadkay la hadleen waxbaa laysku sheeg sheegay nimankaa marka waa ka hadlayna wahireen nimankii aan dilna waa ka samafalaynaa haddana ciidankii marka u laabtay hortooday u tageen dil kale meeshoodii kasii wateen ma garan
garadkan oo kasii madaxa dadka gobolka hiiraan oo sii hadleeyay ayaa xilligan dhilaaceyn badan usoo jeediyey maamulka galmudug siiba maamulka degmada gurceel oo la sheegay inay bixinayaan amarada ciidamada maleeshiyada ee kasoo jeeday gobolka galgaduud ee xilligan ay kuleynayaan shacabka reer hiiraan waxa uu sheegay in arrintan isku bedeli karto aanooyin qabiil islamarkaana dagaalo qarar ee ka cabsi qabaan inay ka dhacaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cabsi xoogan ayuu sheegay inay ka taagan tahay deegaano hoostaga magaalada beledweyne iyo weliba degmada matbaan ee gobolka hiiraan iyadoo laga cabsi qabay in shakhsiyaadkii weerarka soo qaada ama maleeshiyadii weerar kusoo qaaday dadka deegaanka iyo weliba dadka deegaanka ku sugan gobolka hiiraan inuu dhex maro dagaal qaraar oo khasaare kala duwan geysta maamulada hiirshabeelle iyo weliba maamulka galmudug ayuu si degdeg ugu baaqay inay soo kala dhexgalaan beelahan dirirta laga cabsi qabay inay ku dhex marto galgaduud iyo hiiraan
kolley waa arrin oo laysla ogyahay oo kolley ilaa galgaduud laga ogyahay kuwa reer miyiga wax dilaa laftooda gurcaalay ka yimaadaan markay wax dilaayeen waa wax laysku ogyahay marka waxaad ogaanaysaa in laysku ogyahay waxaad ku ogaanaysa kuwa xaqiijinayo nimaa wax dilay laba ninaa wax dishay saddex ninaa wax dishay markii u dambaysayna waxay gaartay in ciidan la adeegsado dowladeed oo tuutii wato oo baawur dhashiikayaal ay saariyiin wataan afartaas magaalo dhul u dhexeeya waay dhulkaanu labadan qabaa'ilna weligooday meeshay deganaayeen dadba mar dambe ha yimaado laakiin waxa hal isku hayo qola hadda inta guurtay degaan oo qola kala deganeed ku gudubtayna ma jirto eriya waxaa la deganaayo weligeed diris laga ahay meesha dadka lagu laynayana waa meel noocaasa maxaasna hadda meel maxaas laga xukumo maaha meeshaanu meeshaan beledweyna laga xukumaa qolada kalena waa gurceel iyo matabaana laga xukumaa qoladana beledweyna laga xukumaa ma aha maxaas maba shaqaba ku male maxaaso meeshaan macnaha aag ahaanay waxay naga jirtaa bari koonfuraad ayay naga jirtaa maxaaso laakiin waxaa noo dhow annaga oo dhulkan hadda degaanka oo lagu diriraha u dhow yahay matabaan iyo gurceel iyo dhinaca kale annaga hadda maxaasi beledweyne beledweyna noo dhow beledweynana laka xukumaa annaga ree maxaas mana laga xukumo aad aa looga cabsi qabaa aad iyo aada loo bark keedku damiiruu leeyahay ama waxbuu arkayaa ma aha ari dawaa laynaysa maha dadku waa dad eh, ninkii keenta nin dilay oo mid kala dilay oo mid kala dilay oo laba dilay oo saddex dilay xalay iyo saakay
hadalka waxgaradkan kasoo jeeda hiiraan ayaa tilmaamaya in xilligan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cabsi xoogan ay ka jirto islamarkaana marba marka ka dambeysa laga cabsi qabo dagaal qaraar oo marka ka- mar kale ka dhaca deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaa jirta xilligan in maamulka galmudug iyo weliba maamulka hiirshabeelle xilligan uu ka gaabiyey sugidda ammaanka deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo galgaduud waxaana la sheegay in maleeshiya inta badan kasoo jeeda gobolka galgaduud xilligan si toos ay u baritaarayaan shacabka reer hiiraan oo ku sugan waxaana jirta in xilligan maamulada hiirshabeelle iyo galmudug looga baahan yahay inay qaadaan tillaabooyin xilligan ay ku kala xallin karaan labadan beelo oo laga cabsi qaba in dagaaladoodu ay ka dhacaan meel aan sidaasi uga fogeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulada oo aan la xiriirin ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday in faahfaahin guud ay ka bixiyaan xaaladda deegaanada islamarkaana ay kala dhex galaan maleeshiyadan xilligan dilal kala duwan ka geysanaysa deegaano ka tirsan gobolka hiiraan maamulka degmada gurceel ayaa wax jawaaba u waayay in faahfaahin uu ka bixiyo ciidanka kasoo jeeda galmudug ee gurceel laga soo diray ee dilka u geysanayay shacabka danta yar ee ku sugan gobolka hiiraan doorashada qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka ayaa lagu wadaa in usbuucyada soo aadan ay ka dhacdo magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland sida aan ku helnay xogta waxaa jirta qorshayaashii ugu waday ugu dambeeyay ee wado maamulka jubbaland iyo gudida doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo ku aadan dardargelinta hanaanka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dhowaan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland waxa ay soo gudbiyeen afar iyo toban kursi oo ka mid a golaha shacabka islamarkaana doorashadoodu ay ka dhaceyso magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland xogo aan helnay ayaa tilmaamaya in wixii ka dambeeyay isbuucan la filayo in magaalada kismaayo ay gasho jawi doorasho islamarkaana lagu doonto qaar ka mid a doorashada waa kuraasta golaha shacabka ee deegaanada maamulka jubbaland afar iyo tobankii kursi ee kasoo baxday magaalada kismaayo ayaa la filayaa in dhammaantood isbuucyada soo aadan ay ka dhacdo doorashadooda magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland waxaana xilligan loo diyaargaroobayaa doorashada golaha shacabka waxaana magaalada kismaayo xilligan laga dheehan karaa qaabkii iyo diyaargarowga doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xiriiro aan la sameynay gudiyada doorashooyinka iyo weliba xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa tilmaamayay in xilligan maamulka jubbaland oo isku xilqaame qaabkii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka islamarkaana magaalada kismaayo u martigelin lahayd kuraasta hortaalla waxaana lasoo hormeeyey afar iyo toban kursi oo doorashadeeda isla gudaha ay ka dhaceyso waxaana jirta in ammaanka guud ee kismaayo aada loo adkeeyey islamarkaana la sheegay in aada ugu diyaargarowday doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya waxaana la filan karaa in maalmaha soo aadan si rasmi ah uga bilaabato doorasho golaha shacab magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland xoogaga al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka daynunay ee gobolka baay warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa dhegeysta villa soomaaliya ayaa la sheegay in faragelin ay ku hayso doorashooyinka ka socda qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka xilli maamulka la sheegay in hogaanka siyaasadeed ee dalka ay welwel ka muujinayaan hanaankii u socto doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya dalka waxaa ka socda doorasho golaha shacab islamarkaana xilligan welwel ay ka qabaan qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka waxaana jirta in xilligan hanaankii u socto doorashada golaha shacabka ay soo dhaweeya- soo dhaweynayaan siyaasi kastoo xilligan si aada u hoostago villa soomaaliya islamarkaana la sheegay in xilligan taageero buuxda uu ya- u yahay maxamed cabdulaahi farmaajo halka dhinacyada kale ee khilaafsan siyaasada soomaaliya ay xilligan kasoo horjeedaan hanaanka loo wajahayo sida ay u socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya shakhsiyaadka tuhunsinya ee kasoo horjeeda doorashada golaha shacabka waxaa kamid a xildhibaan axmed ismaaciil oo kamid a xildhibaanada baarlamanka jubbaland waxa uu sheegay in xilligan ay ka xun yihiin qaabkay u socoto doorashada golaha shacabka islamarkaana welwel ay ka muujinayaan waxa uu sheegay in madaxda sare ee dalka xilligan isu xilqaameen qaabkii loo daadejin lahaa doorashada walaac xoogan ayuu ka muujiyay absamo socodka doorashada laakiin waxa uu sheegay in riyadoodu ay tahay in dalka guud ay ka dhacdo doorasho nabdoon iyo murashaxiin iyo maaragtay dad dana kale leh iyo wax habkii habkii la rabay inay u madax banaanaato doorashada waxaa caqabad ku noqonaya oo hadda ugu weyn waa dad dana gaar a leh oon kuraas raadinayo Eh, runtii waxaan isdhihi karnaa dadkan eh, kursigii baaba iska noqday meel maaragtay eh, lagu lagu lagu gabado dad marka inay gabadaan rabo oo aan u malaynahayo aan filayo in mataqaana dembiyaal badanna ay galeen oo rabaan kuraasta inay ku helaan xasaanad ilaa halkan maba soo gaarteenba haddaysan ayagu marka hore caqabad ku noqon kow soomaaliya markii problemka ugu hora u leexday kolkii baarlamaanku ay laba sano oo sharci darro ay ku dareen marka laga wiswisay ama wiswis ama laga shakiyey in wax alla wix midkaas madaxweynaha ka imaadaba ay wax sharci dara ay yihiin oo ina doorasho rabin dalku inuu us- u u- u dhaqaaqo waa aniga shaksiyanna waan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan federaalna rabin doorashana uusan rabin anigaa aaminsan kula hadlayo dad badan oo ila mid ana waa aaminsan yihiin maxaa yeelay ilaa waktigan ma soo gaafeen haddii eh, eh, loomana xil saareen ra-iisul wasaaraha haddii mataqaanaa arrintaas uu uu madaxweynuhu uu ka daacad ka ahaan lahaa oo guddigii aan wa- wada wadahadalka somaliland ma haysaa iyo soomaaliya guddiyadii uu magacaabay oo dhan wax shaqaynaya ma haysaa kolka waxyaalaha madaxweynaha lagu haysto waxaa ka mid ah waxa uu linay waxa uu ka hadlayo iyo waxa uu fulinayaaba isdaba marsanbo
axmed ismaaciil oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa dhaleecayn xoogan u soo jeediyey maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu sheegay in xilligan uu yahay caqabada koowaad ee doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu qabaa in xilligan doorasho nabdoon ay dal ka dhici doonto rajadooduna ay tahay in dalka xilligan loo horseedo doorasho nabdoon oo ku aadan waqtigeedana ku dhacdo maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu sheegay inuu yahay shaqsiga keliya ee laf dhuungash ku noqday dabsami u socodka guud ee doorashada golaha shacabka faragelinna uu sheegay inuu ku hayo qaar ka mid a kuraasta dowlad goboleedyada dalka taala sanle inay aad ugu leeyihiin ee murashaxiinta iyo dadka raasana iyo ergooyinka lafooduna ay kala duwan yihiin ee taasaa keenaysa inay maaragtay walaac muuji laga muujiyo iyo caqabad Eh, dad fara badan oo kuraasi hore ku hay haysan jiray oo intaasoo sana hayay baaba haddana meeshii laga bujin la-yahay Eh, oo boosnin la dadka cusub dhibaatada ugu weyn oo oo bay ka mid tahay qayb ka mid ah weye urbadanka qayb ka mid ah weye Eh, walaacana waa keenaysa Eh, runtii doorashaduna haddaan loo madax banaanayn waxaan uga jeedaa madax banaanaynta waxaan uga jeedaa hadduunan sidii loogu talagalay ayna u soconin oo gacmo fara badan ay dhex jiraan waa caqabad waa imaanaysa marka marka waxaan rajaynayaa insha allahu in maaragtay ay bal wax u bilowdaan laakiin aad bay welwel iyo walaac badan ay meesha uga jirta aad ba umaasan boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba boqol ma dhihi karo laakiin boqolkiiba toddobaatan caqabada ugu weyni waa fila soomaaliya wey. ama xagga dowladda soomaaliya looga taliyo Eh, matalan eh, meesha madaxweynaha dawaqti waa iska dhammaaday Eh, laakiin xafiiskaas iyo nabad
doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si habsami leh uga socota guud ahaan dalka iyadoo qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka doorashada ay isku diyaarinayaan qaarkoodna ay wadaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan laga dheehdo doorasho golaha shacab inay ka dhacaan weliba qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka ee dowlad goboleedyada dalka taala xoogaga al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka daynunay ee gobolka bay cabdirasaaq maxamuud axmed ayaa faahfaahinta warkan haya faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar saaka lagu qaaday fariisin ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka daynunay ee gobolka bay deegaanka daynunay oo dhaca duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in saaka aroorinimadii lagu qaaday weerar kaasoo dhowr jiha lagu soo qaaday islamarkaana ay qaadeen ururka al-shabaab lama oga khasaaraha rasmiga ah ee weerarkaasi balse weerar kala duwan ayaa waxay kasoo baxayaan oo sheegaya in uu jiro khasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac dadka deegaanka ayaa idaacada simbe ee magaalada muqdisho waxay u sheegeen in saaka aroorinimadii ay kusoo kaceen dhawaqa rasaasta islamarkaana ay isku adeegsanayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ururka al-shabaab weerarkan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee ku sugan yihiin madaxda ugu sarreysay ee dowladda federaalk soomaaliya ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada qaar kuwaasoo ka qayb galay calean iraahde sanad guuradii kusoo wareegatay markii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareed
gudahaan dhegeystayaal wanagintaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka anigoo anas maxamed soomana warka soo saara halkaana idinkala socodsiinayay eliyaas tacsiirkeenana farsameynayay cidda warka iyagu seega dib xooga daalcan karaan barta internetka aan kulanahay w w simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka iyo la jaanqaadka warka iyaga subax shirkadda caalamiga hormuud 4 g l